saacadihii lasoo dhaafay xiisadda mandiqada gobolka bariga dhexe ayaa sii kordhaysa iiraan hogaamiyihii ugu sarreeyey iyo weliba sidoo kale xubno kale oo ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ayaa ka geeriyootay duqeymihii kala duwanaa ee ay ku qaadeen israa'il iyo maraykanka oo wada jira iyadana sidoo kale waxa ay bilowday shalaytaba jawaab celin deg deg ah oo ay ku weerartay badi saldhigyada maraykanka ee mandiqada ku yaala hal goob oo maanta ay cafiday oo ku taalla mandiqada bariga dhexe ma jirto iiraan in gantaaladeedu ay gaareen oo ah fariisimaha maraykanku uu ku leeyahay waxaana soo taray ilaa hadda macluumaadka kala duwan ee kasoo baxaya qaabkii loo dilay hogaamiyihii ugu sarreeyay dalkaasi iiraan iyo saraakiishii kale ee la wehelisay sidoo kale isbedelo degdega saameyn culus oo goboliya dhaqaale amni iyo weliba sidoo kale juqraafiyahaad sida uu gobolku u dhisan yahay ayaa wax weyn ay iska bedeleen maadaama arinta iiraan aysan ahayn wax fudud oo si degdega ku dhacday imaan maxamed jaamac oo ah wariye soomaaliyeed oo ku sugan hadda magaalada muqdisho ayaanu arintan isla falanqayn doonaa oo aanu eegi doonaa bal waxa ka socda mandiqada bariga dhexe adeegga wire nations waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga yurub ama kanada aad ehelkaaga afrika ku sugan si toosa lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda play store ama app store wire nations adeeg loo bogay lana mahadiyey iimaan soo dhowow waa la soconnay ilaa shalayto mandiqadan iyo bariga dhexe iyo waxyaabihii ka taagnaa bal maxaad noogu soo koobi kartaa waxyaabihii ugu dambeeyey
waraxan waa mahadsan tahay saaxiibada gaylan media la socdana waan salaamayaa bariga dhexe sida uu taariikh dheerba u lahaa waa meesha mar kasta ubuucda u ah isbedelka ama isjijiidka awoodeed waxaana keenaya dabcan meesha uu gobolkan dhaco iiraan oo ahayd nidaam dhismayey nusqarnigii u dambeeyey oo awood sarana la imaanayay ayaa hadda waxay noqotay in markiisi la yimaado waxaan ognahay laga soo bilaabo markii weeraradii new york ay dhici jireen in ciraaq iyo nidaamyada sunniga diiradda la saarayay hadda fursaddii ay haysteen nidaamka iiraan ee muddada intaa leega iyo isqabqabsigii khilaafaadkii waa ugu dambeyntii wuxuu noqday in maraykanku iyo israel wada socdo inay weeraraan gudaha iiraan si meesha looga saaro nidaamka rokhomoni kacaanka uu hogaaminayay waxyaabay u dambey hadda dhacayna waxaa weeye in gobolka bariga dhexe si ka duwan dagaaladii hore in waktigan hadda lasoo gaaray ee ka imaanaya hubka iyo waxa la adeegsanayo inay sabab u noqdeen in maanta colaada hal deegaan ka dhacaysa ay gobolka o dhan ay ku fido waana waxaan ka arkayna hadda in gobolka oo dhan ay gaareen qaraxyadu gaar ahaanna marka loo eego gacanka carabta waxaa dhacay dhacdooyinka ugu dambeeya ka mid ahaa in cumaan oo aan ka mid ahayn meelihii shalay ay iiraan beegsanaysay in hadda ay ka dhaceen weeraro gaar ahaanna goobo muhiim ah oo dekad aada istraatiiji oo kutala cumaan ay ka mid tahay isku darka arrimahaasina waxay hadda sabab u noqdeen inay soo baxaan dalaal kuwaasoo sheegaya inaysan dulqaad usii yeelan doonin inay iiraan sii wado inay beegsato bartilmaameedyadooda gaar ahaana bartilmaameedyada kaabayaasha dhaqaalaha ay ka mid yihiin mar horeba waxyaabaha dunida kala taartay ee sabab u noqday colaadan waxaa ka mid isku socodkii hawada gaar ahaana bariga dhexe laftiisa wuxuu ahaa marin aada u muhiim ah waxaa ku yaala garoomo diyaaradada waaweyn oo malaayiin qof maalintaay ku safreeyeen colaadda waxay keentay taasi inay istaagto shidaalka laftirkiisu isku socodkiisu wuxuu ku jiraa si gabaabsi ah marka arrin aan iiraan iyo ku koobnayn khaliijka keliya waa moodaa maanta inaynu dhexda uga jirno halka looga gudbayna ay noqon karto meesha caddayn doonta halka laga adeeya xaaladan iiraan weli waxaa ka socda borordiiq afartan cisho ah oo ay sheegtay dowladdu in ay u samaysay hogaamiyihii dalkaasi ugu sarreeyey ee la dilay maxaa ka soo kordhay iimaanow dhinacaas iyo iiraan bal gudaheeda haddii aynu ku laabanno iiraan gudaheeda isla xilligan faaraxo aynu ku guda jirno barnaamijkeenan waxaa dhacaya duqeymo culus oo ka socda dehraan iyo magaalooyin kale oo istraatiiji ah oo ay weli sii wadaan maraykanka iyo israel taas waxaa dheer in magaalooyinka waaweyn oo magaalada waxa weye dhaqan ahaan iyo diiniyanba ay ku badan yihiin hogaamiyaasha ama asalka meesha ka yimaadaan ah ee qum inay isku soo baxay waaweyn ka soconayaan dehraan laftirkeeda isku soo baxaya ka socda nidaamka laftirkiisa xubnaha jooga waxay aad xooga u saarayaan inay muujiyaan midnimo iyagoo dhinaca kalena iska caabin iyo jawaab ku saabsan weerarada ay la kulmayaan wajahaya marka loo fiiriyo iiraanna faraxow nidaamkii ka dhisnaa colkhomini ee duqeyntii shalay dhacda lagu dilay wuxuu ahaa nidaam qaab diiniya u dhisan taasa marka waxay keenaysaa in meelo ka baxsan iiraan laftirkeeda laga dareemo isku soo baxaya iyo qallalaasooyinka dhacaya ciraaq wax ka mida bakistan baa ka mid a meelahaas oo la arkaya in la weeraray een, qunsuliyado iyo xarumo dabashadeed oo maraykanku lahaa guud ahaanna waqti waxay u tahay iran iyo nidaamkii een, kacaanka xili ay ku jiraan barodiiq dheer taasaana keenaysa in hadda toddoba beri oo fasax qaranaha in la galo iyo afartan maalin oo barodiiq qarana meel kastana oo magaalooyinka waaweyn oo dexraan iyo qoom ay ka mid tahna waxaa ka soconaya eh, barodiiqdaas
duqeymaha eh, israel ayana waa sii wadaa iyo maraykanku duqeymaha haddii la gaaray hadafkii maraykanka ee ahaa in la dilo hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaas iyo saraakiishii kale ee muhiimkaa sida uu trump ku dooday xalay oo uu sheegay inay dileen xubnihii ugu badnaa maxay tahay hadda duqeymaha waxa loo sii wadaa
طبعا markii loo fiiriyo een, iran iran waa- waxaa ka dhisnaa nidaam aan keliya qumoni ku saabsanayn eh, in duqeymo sii socdaan marka wax loo qaadan karaa laba weji inay duqeymahan hadda leeyihiin iyadoo xataa la gaaray goolkii ugu weynaa oo loo loo so- oo sawirka guushana u noqon karay trump iyo netanyahu oo si wada jira eh, weerarkan u amriya waxaa hadda loo arkayaa sababta loo sameynaya duqeymahan mid la doonayo horta in meesha weli laga saaro xubnaha loo arko inay leeyihiin saameyn lamid ah ama khatar lamid ah qumoni iyo tan kale oo ah in weli israel iyo maraykanku xoogga saarayaan inay hubiyaan inta isbedel kale uusan ka dhicin gudaha iran in meesha laga saaro awoodii een, difaac iyo qaabayaashii kale ee, si saamaynta ama isbedelka imaan doono kale ay u noqdaan mid aan khatar amni aana keeni karin marka waxaa moodaa inaysan maanta keliya ku ekaan karin ee l- la filin karo inay weli sii socon karaan eh, duqeymahan ilaa trump iyo netanyahu labadaba laga maqlay in maalmaha soo socda laftirkeeda ay noqon karaan maalmo een, sabab u noqon kara inay weeraro kuwii horey u- u- laga dhex arkayay gudaha iran inay dhacaan
Eh, Trump saakadii hore uh, inta aan maraykanku habeenka isu bedelin waxa uu sheegay in haddii iiraan ay sii wado eh, duulaanka ay ku qaadaysa saldhigyada mandiqada bariga dhexe ku yaala ee maraykanku ay leeyihiin wax weyn oo weyn inay la kulmi doonto oo aan hore taariikhda loo arag Trumpna inta badan waxaa lagu tilmaamaa nin hadalladiisa hanjabaadaha ahi ay dhab noqdaan taas eh, maxaa lagu fasirayaa imaanow maxay ka dhigan tahay in uu yidhaahdo waxaan horey loo arag baan samaynaya maxaa ka weyn oo samayn lahaa inta hadda dhacday
dabcan hadda wuxuu sameeyey inuu hogaamiyihii een, ugu sarreeyay iiraan meesha laga saaray duqeyn baa dhacaysa walow ay aad u xadidan tahay waxaa ka dhex socda gudaha iiraan in la arko haddana muuqaalada soo gudbay waxay muujinaya in duqeymaha ay aada u waaweynayeen waxaa xigi kara weli waa diiniin waxaan samaynay inaan hogaamiyihii dilnay waan eh, awood baan waxa u yeelanay inaan hawadiina iyo badaha idinku xariirsan baa idinka soo weerarno waxaa xigana waxay noqon kartaa weeye in een, nidaam ahaan iyo kaabayaashii nololeed markan ay saameyn ku yeeshaan eh, dagaalada amaba lagu sii dhex jiro xaaladan wareega ah ee lagu beegsanayo xubnaha sare oo saraakiil iyo siyaasiyiinba ay ka mid yihiin oo gudaha eh, iiraan laakiin ma jiri karto awood tan ka dhaafsisan oo hadda ku khasbi kadha trump inuu eh, u adeegsado iiraan marka loo eego waxa ilaa hadda laga dhex sameeyey gudaha iiraan waa digniin iyo in eh, dagaal dheer uusan wax danadka ku jirin sidaa daraaddeed loo baahan yahay in la joojiyo maadaama dagaalka hadda uu saameyna ku yeeshay eh, waddamada khaliijka oo aan ognahay inay yihiin waddamo ku tirsan dalxiiska iyo isku socodka eh, ganacsiga shidaalka iyo dulimaadyada iyo mar- iyo dekedaha ay ka mid yihiin taasna marka ku khasbaysaa trump laftirkeeda laftirkiisa inuu eego xulafadiisan ku sugan eh, khaliijka iyo carabta inaysan kusii dheeraan saameynta ka dhalanaysa weerarada uga imaanaya marka wuxuu isku dayi doonaa inuu sameeyo weeraro sii soconaya oo marka noqonaya weeraro lagu ilaalinayo xulafadan
marka imaanow laga fiiriyo eh, iiraan waa la duqeeyey hogaamiyihiina waa la dilay daraasiin kale oo hogaamiyaalana waa lala dilay meesha muhimka ee trump iyo netanyahu ay shilay ka hadlayaan waxay ahayd regime change inay bedelayaan hanaanka isxukun ee iiraan khameyni waa la dilay ma jirtaa miyay muuqataa sinaariyo ah in maraykanku ay dhex geli karaan iyo israel gudaha iiraan oo ay maamul dhisi karaan
sida laga arkay faaraxa wareysigii u dambeeyey ee Trump siiyey CBC News wuxuu sheegay eh, si cad baa loo weydiiyey haddii Khamenei uu, uu dhintay yay- ya- yaa loo sharaxayaa Iran si la mid ah sidii ay warbaahinta Maraykanku u maareynaysay dhacdooyinkii ka dhacayay Venezuela oo mar walba xukunkii iyo awoodaba loo siinayo Trump si la mid ah ayaa haddana mar kale muddaen warbaahinta Maraykanku u u kofargaraynaysa amaba u wajahayso xaaladan trump wuxuu sheegay in option ay jirto amaba ay jiraan dooqyo kala duwan oo s- bedeli kara hadda waxa diiradda la saaraya waxa weye faarax markan su-aashaad usoo laabto sidee buu maraykanku ku heli karaa een, iyo israa'iilba qofay u arkayaan hogaamiye dhexdhexaada hadda xaaladda lagu kala- lagu jiro waa weliba xaalad kumeel gaar ah oo xaalad cidda go'aamin doonta ay noqon doonta cidda bedeli doonta khumani taa daraaddeed marka ma samayn ma heli karaan cid eh, dhexdhexaaday u arkayaan maadaama xataa aan- aan- haddaan ku laabtay c b c waraysigiisiini trump uu si cad ugu sheegay in wadaxaajiyada dib loogu laaban karo buu yidhi haddii en- en la helo hogaamiye taas hogaamin kara oo dhinaca iirana marka maraykanka iyo israel waxay door bidayaan iiraan oo ahayd eh, xoog weyn oo kasoo horjeeday oo bariga dhexaa siday ugu bedeli karaan xolofo dhinacooda ah taasna waxa uu loo arkaa inay tahay marka loo fiiriyo en, juqraafiga iyo waxa ka dhex jira gudaha iiraan arrin qaadan doonta waqti dheer oo aan si dhaqsa loo heli karin En, waxyaabaha hadda ay sawirayaan trump iyo netanyahu oo ku saabsan isbedel nidaam nidaamkaas iiraanna uu noqon karo nidaam si dhammaystiran eh, noqdo xolofo israel iyo maraykanka ah sidaa daraaddeed waxa hadda ugu weyn oo diiradda la saaray waxa weeye in hogaamiye dhexdhexaad ah oo ay u arkayaan inuu ka duwan yahay mowqifka adkaa ee khomani xolofana la noqon kara en, maraykanka iyo israel in laga dhexelo gudaha iiraan waxyaabaha laga hadlaya waxaa ka mid a in dibadda ma laga keeni karaa hogaamiye taas waxay u muuqataa inuusan juqraafiga ka jira en, gudaha iiraan aysan suuragal ahayn wa- wuuna kooban yahay markii laga soo tago gudaha ayaa la jaanqaadi karaa amaba isbeddelka ay ka hadlayaan yaa hogaamin kara marka ay hadda ka hadlayso weliba en, dadka u dhunduleela arrinta gudaha iiraan oo iiraanada laftirkooda waxay u arkaan in optionkaasu aad u yaryahay maadaama en, ay adag tahay in laisku helo cid ay qaab diin maadaama nidaamka hore u ahaa nidaam ku dhisan diini iyo awood kale oo military oo jirta oo dhinacaan ah ciidanka ilaalada kacaanka marka sidee laiskugu heli karaa qof saddexdaas jihoba ka socda oo ay wada qaabili doonaan marka waxaa muuqataa inay tahay geed socod waqti dheer u baahan lana arki karo en, bal cidda loo xusho inay bedelaan faragelin hogaamineedna waa wax weli u baahan waqti dheer inay qaadato
marka laga hadlayo imaan dib loogu laabto dilkii hogaamiyihii eh, dalka iiraan eh, waxaa soo baxaya macluumaad iyo muuqaalo muujinaya eh, israa'iil waxay soo bandhigtay muuqaalo muujinaya dhulka oo aag dhan oo dhulka la goynayo maraykankuna waxa ay sheegeen oo reuters iyo washington post ay isku raaceen inay jirto eh, xog dhammaystiran oo muddo dabagal ay ku hayeen hogaamiyihii ugu sareeya iiraan maxaa tafaasiil laga hayaa see u dhintay
warbaahinta markaan eegno iiraan laftirkeeda maxay tabinaysaa W- si kooban baa looga hadlayaa ilaa hadda sidii wax u dhaceen laakiin waxaa muuqata sida aan hadda aad carabooftayba waxaa la adeegsaday bambooyin iyo hubaada culus si loo hubiyo in mataqaanaa cid kasta oo goobta lagu tuhumeeyo khumani iyo xubnaha kale ee la baysay ku suginaysa cidna ka badbaadin waxaa laga soo sheegay warbaahinta iiraan ilaa hadda waa in gurigiisa xafiis ku yaala uu ku sugnaa een, een, cali cali khomeni markii la beegsanayay waxaa lagu beegsanaya ay ahaayeen een, duqeyn ka timid maraykanka iyo israel marka dhaqdhaqaaqaas socday muddada dheer oo warbaahinta lafteeda maraykanka imaaneysay ka imaanaysay ayaa ah mid loo arkay inay tahay waxa ugu dhow oo ku saabsan in markii horeba laga warhayay een, qaab nololeedka een, ah, hogaamiyaha sare waxaan ognahay haddaan dib ugu laabano markii lasoo afjarayay dagaalkii labayo tobanka maalin socday ee sanadka hore ka dhacay waxyaabaha uu trump sheegaya waxayd in uu uu si cad u yiri oo mi- eh, kaamirooyinka hortooda ama mi- warbaahinta waan la soconnaa halkuu ku sugan yahay khomeni haddii aan ugu talagalana waa dili doonaa waxayna ahayd qodob aad u weyn oo markaa laga hadlayay taas waxay muujinaysaa marka inay jirtay la socod waqti dheer ah oo ka baxsan eh, dagaalkan hadda aan eh, shalay bilaabmay waxaana la arkay in bartilmaameedkii koowaadba uu ahaa in la beegsaday een, dhismaha ama aaga eh, maamul ee khomeni taasaana waxay keenaysaa in eh, bartilmaameedka koowaad ay beegsanayaanba ama dagaalkaba waxay lagu ibfuray inay ahayd in la beegsado hogaamiyaha sare beesigaasna waa wax ku dhisan sirdoon iyo in la socod waqti dheera ilaa iyo marka lagu xiro hadalkii trump uu dagaalka labayo tobanka maalin markii socday sanadka hore ujeediyay inay la socdaan ama way ogyihiin halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha sare oo ugu dambeyntii hadda shalay gacantooda ku baxay waxaa taagnayd oo ka sii horreysay in trump uu si cad u sheegay eh, inuu qaadayo howlgal military oo dhammaystiran waddamada carabta oo dhan ayaa la sheegay inuu dhammaantood la hadlay ka hor intuusan weerar ka qaadin maxay iyada carabta uga dhigan tahay in ilaa hadda ay weerar isaga socdaan iyagoo aan door lahayn
carabta laftirkooda waxaa ka dhex jirta kala aragtiduwanaan marka laga hadlayo arrinta iiraan Eh, dalalkan sacuudiga iyo maraadka iyo xu- xulafada kale ee baxrayn ay ka mid yihiin iyo kuwaitba mar kasta waxay u arkayeen nidaamka iiraan eh, inuu u baahan yahay isbeddel Eh, waana waxyaabaha mideynayay maraykanka iyo israel iyo wadamadan khaliijka khatar weyn bay uga arkayeen kooxahan awoodda leh hubka faraha badan ee lagu weerari karo dhulkooda haysta marka mar walba way door bidayeen sacad istaraatiiji ahaan in nidaamka alfamani meesha laga saaro wayna taageerayaan dabcan iyagoo danahooda ka eeganaya oo oo fahmaya in dhibaatooyinka laftirkooda bariga dhexe ay jiitamay oo ay kamid tahay ciraaq muddada dheer dhibaatooyin ka jiray dhinaca syria mar walba wuxuu u arkayay nidaamka iran inuu ahaa midka dheereynayay eh, khalkhalka iyo khilaafaadka ka dhex jiray eh, gobolka marka iyagoo arkaya halistaas waxay mar walba door bidayaan in a- awooddaas la dhimo
waxaa la isweydiinaya ugu dambeyntii eh, imaan eh, iiraan waxay xulafo la ahayd wadamada bariga oo shiinaha iyo ruushku ay foolaad u yihiin xaggee aadeen shiina iyo ruush run ahaantii la- si deg deg leh bay waxay ula kulmayaan een, waxyaabo hoos u dhigaya een, fikirkii ee laga qabayna wax badan ka bedelaya marka laga hadlaya dadka caadiga ah walow dadka mar walba la socda xaaladaha oo shiinuhu ku sugan yahay iyo xaaladda ruushka dhinaciisu ku sugan yahay mar walba ay arkayaan inaysan diyaar u ahayn inay farageliyaan dagaallo meelo kale ka socda mar walbana iyagu hadda waxay isku arkayaan inay heli karaan wadooyin kale ay kula macaamilaan dhinacyada saameynta ku yeelana bari dhexe ruushka oo kale waxaan ognahay sidii uu u wajahay arrinta syria ugu dambeyntii markii syria isbedelku ka dhacayna in nidaamkii la bedelay laftirkiisa eh, yimid inuu la macaamilaya hadda ruushka shiinaha laftirkiisa wuxuu leeyahay israajiid waqti dheer ah oo aan ku saabsanayn in hadda dagaal la galo laakiin waxaa jira wax kaloo halis ah oo marka laga soo tago inaysan eh, waxyaabaha laga fulinayo ay kamid ahay tallaabo military iyo taageer military inaysan siin eh, iran haddana chinaha iyo ruushkaba waxay do- mar walba door bidayaan inay arkaan waxyaaba ka baxsan waxyaabaha xayndaabka u ahaa een, hog- ee, dalalkan awoodda leh oo xeerarka ay ka mid yihiin marka markasta waxaa moodaa inay door bidayaan in waxyaabo lama filaana oo maraykanka ku kaco si iyaguna ay hadhowdi u helaan cudurdaaro ee, ay ku gaaraan een, danahooda istaraatiijiga waxaan ognahay taiwan xagga dhinaca kale ukraine oo ruushku dagaal ka wado marka isku darka arrimahan baa waxay muujinayaan in ay jirto wax ka halis badan eh, muxuu eh, xulafadan bariga ay u taageeri waayeen iran ama maxaan diidaya in venezuela waxay ka dhacay laa iyo iran waxay ka dhacay inaysan iyagu xulafo muhiima aysan ka hortagin marka runtii waxaan aaminsannahay eh, amaba aragti ahaan aan oran karnaa isbeddelka ka dhaca iran waa mid wax weyn u dhimaya xulafada bariga gaar ahaan shiinuhu faa'iido weyn buu wuxuu ku qabay iran ga- eh, shidaalkeeda wuxuu ku helay dhaqaale yar si la mid ah sidii venezuela marka isbeddelka weyn oo u eg inuu yahay wax albaab u furaya isbeddel kale oo caalami ah oo laga yaabo inay ku lug yeelan karaan shiinaha iyo ruushka laftirkooda taasoo ka hortegi karta inay ay helaan waxyaabo xayndaabku noqdo shuruucdii loogaa inay qasab ku burburtay ilaa iyo bariga dhexe ilaa iyo ugu dambeyntii venezuela iyo ay soo gaartay iyo iran in hogaamiyaal midna la xiro midna la dilo taasoo ku saabsan ma jirto quwad awood leh wax maanta hor istaagaya waxaan Aad iyo aad- moodaa eh, inay taa ku bedelanayaan eh, faaraxow wax kastoo hadda dhacaya aad iyo aad u mahadsan tahay imaan maxamed jaamac ayuu ahaa wariye soomaaliyeed oo inta badan ka falanqooda ama faaleeya wararka caalamka gaar ahaana arinta gobolka bariga dhexe iiraan weli waxaa ku socda duqeymaha uga imaanaya israa'iil iyo maraykanka waxaana xoguhu ay sheegeen in maraykanku duqeymaha hadda socda aysan qeyb badan ka ahayn waxaana ku dhawaaqeen taliska ciidanka israa'iil in kun iyo laba boqol oo weerar ay fuliyeen tan iyo shalayto intii howlgalkan ay bilaabeen waxaana israa'iil ay sheegaysaa inay howlgalkan u qaadatay sida ay u xaqiijin lahayd hadaf kama dambaysa oo ah in lasoo afjaro xukunka dalkaasi iiraan ee ay hogaamiyaan waadada talada kala wareegay afartan sano ka hor boqorkii shaahi dalkaasi ka talin jiray waxaana muuqata in ay iiraan wajahayso mid ka mid a caqabadihii ugu cuslaa laakiin iyana dhinaca kale ay doonayso inay marato xaaladda gobolka bariga dhexe dhammaan wadamada ku yaala ee maraykanku ay saldhigyada militari ku leeyihiin u soo dhowow daarul asnaan dental clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah hindiya inaad aado uma baahnid garowe iyo boosaaso ayaad ka heli kartaa ilikaha maqan daarul asnaan dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh